ina faris baa soo naqliyey ina farisna waa imaam abulxusein baa la yidhaha ibn axmed ibnu faris waa nin luqawi oo caalim ahaa kollay kutub barhkoodna ay maanta madbacaysan yihiin oo de waxa weeye maqaayistu luqa kitaabka la yidhaha luqada ah iyo mujmalkan iyo isagaaba adigu leh ninkaa luqawigaa weye ayaa qad naqalahu soo naqliyey oo wuxuu soo naqliyey in la odrhanayo iyadoo mafcuulkii uu toos u qaadanayo dee markaa ficilku ajaztuhu waan u ijaazeeyey marka ay noqon oo markaa la yidhaha ajaztuhu marmuuyaati ama masmuucaati wixii aad maqlay baan u ijaazeeyey laakiin wuxuu uhi wa inama almacruuf waxaa la yaqaano isilaahaan lagu yaqaano luqa ahaanna lagu yaqaana waa ta badan laakiin waa tan waxa la yaqaano ee isilaahaan lagu yaqaano luqa ahaan lagu yaqaanaana waxa weeye qad ajaztu lahu an ajaztuhu la odhani ajaztu lahu masmuucaatina riwaayata masmuucaati oo weliba mudaafkii la qadaro taas baa macruufa waanu ijaaseeyataa bal luqa ahaanna wuxuu kuba saleeyey abulxusein axmed ibnu faris taas idinkaa eegan doona wey wa inama almacruufu qad ajaztu lahu wey ama intan luqaadbeedkadiyada waxa kale waa shardigii oo ajaztuhu ayaa ibnu farisin ina faris qad naqala uu soo naqliyey wa inama almacruufu qowlka macruufka istilaaxaan iyo luqa ahaanna qad ajaztu lahu waa in de xarfu jar meesha uu yimaado oo idan markay tahay iyo bade bal markaa ajaztu lahu waa nuu fasaxay u idmay u ijaazeeyey inuu riwaayata masmuucaati taw wa inamaa tustaxsanu wa inamaa tustaxsanu haddaba waxa weye inama tustaxsana adatu xasri weeye bal markaa wuxuun baaba adigu la fiicnaysanaya alijaazatu ijaazada min caalimin idaa sadarat markay kasoo fusho min caalimin nin caalima bihi bilmujaazi saa dameerkay uga dhasho waxaan laysu ijaazaynaya macrifo u leh waxaa kaloo nusqooyinka kitaabka dhacay barhkood matnigan u jeedaaye bihaa marka maxay noqon waa bilijaazati taas tana bihi bilmujaazi iyo waman ruuxii walxaal man ruuxii ajaasa wuu ijaaseeyeyna daalibu cilmin nin cilmi dalbaya uu yaho daalib cilmi oo dee iyagaayna dalabadii cilmigu taa u baahan dee walwaliidu ninka waliid la yidhaahaa ibnu bakr ninkaas waliid ibnu bakr la yidhaha kitaabna uu leeyahay alijaaza fi sixati alijaaza la yidhaha waa nin mutaqadima oo qarnigii afraad raggiisii daa kan oo ah inay dee shardigu yahay nin caalimi inuu ijaazada bixinayo waxaan macrifo u leh nin daalib cilmigana ama cilmi loo ahlo cilmigii kaba midana la siinayo ee nin caami aanu bixinayn ilmo yar iyo waxyaalasaasna aan la siinayn dakara waa sheegay kaa waa kan can malikin malik xaggiisa shardan shardi ahaan buu ugaba soo naqliya maxala kownihi shardan isagoo ah wax shardi ahoo dee markaa shardiba uu ka dhigay imaam malik cidda ijaazada la bixinayn si kuwa la siinaya inu saa noqdo can abi cumara imaamkii abi cumar kunyadiisa aad buu ugu shuhroobay waxaana aad uga shuro badan yahay kiisa kale ibnu cabdilbar waayo waa kunyadiisii in badan baana culimada kol kolay saas ay dhacda in badan buu ibnuqayim qaala abu cumar kuma celceliya bal markaa abi cumar waa ibnu cabdilbare mana aha inuu weliid ka warinayo weliid waa ka horreeyey kitaabkiisa jaamicu bayaan alcilmi baanu inoogu sugan yahay abi cumar isagana waxaa dee kaba sugan ama laga soo naqliyey ana saxiixa qowlka saxiixi inuu yahay annaha ijaazadu laa tuqbalu inaan la aqbalahayn ila limaahirin isagu shardi adag buu kaba dhigaya istixsaabba maaha macrifo ule maahir macnaa ruuxu ismaacadan sida waxan uu isticmaalayo si u adeegsanayo si wuxu warinayn aqoon karo u leh kaasu mooye cid kale inaan ijaazadii anigu ansaxaynba iyo weliba wamaa laa yashkulu wafi maa laa yashkulu wax weliba aan ishkaal ka imanayn sanadkiisii iyo oo deecad oo mucayana uun mooye wax kale waxa dhow ishkaal kaba yimaado dhici karta sanadkii inuu cid ku siyaadiyo ama cid kaba rido isagii bal markaa taas iyadna wax laysuma ijaazaynayo ruux maahiro mooye ruux kalena looma ijaazaynayo taas buu isagu waxa weeye shardiba kaba dhigay bal markaa geed kasta ugu dambeeya wax kaloo ku tacalluqsan yahay waxa ayadigu ay tahay ijaazadii horta waynu soo marreen waacdeedii wax ansaxaya waxaan ansaxayna waan soo ogaanay arrinta jirtaana waxa weye jumhuur lculamaa halkan waktigaa uu ruuxu wax qaadanayo ama wax warinayo ama ijaazo qaadanayo ama la siinayo umay shardiyin ahliye umay shardiyin oo taasaa jirta horta jumhuur laakiin halkan maxaan haynaa istixsaab buu kaba adheeyo waxay laakiin kusii fiican tahay waana dadkii u baahnaa dee nin caalimo horta ninka yahay nin caami aan wax ijaazaynayn dee sidii raggii muslimiintaa wax looga qaato ijaazee nin caalima oo macrifadeed leh ama cilmiga waxan bay uu ijaazaynaya macrifadiisii le horta ijaazada inay kasoo fulayso arrinta weliba sii muhimkiina ka wax loo ijaazaynayaana ruux daalibu cilmiga yahay oo umuurihii ku tasarufaya garanaya sida waxaan u adeegsan lahaa uma baahan oo de wixii inay kutubtii riwaayo uma wada yeelanaye sanadkii taa ugu xidhiidayo ee dee ilmo yar iyo macduum iyo tifli iyo majnuun iyo waxyaalaha kale inay baabkeedba ahayn taas bay horta ku fiican tahay waana waktigii loo baahnaa ee dee dadka waa baahida weyne halkay jirto oo imika waa inago halkan joogna dee marka nin caalimood bilaad kala jooga aan ijaaso kaba qaadano isagii haddaan u rixlayn lahaydna rixladii way nagu adagtahay ama duruuftan maanta jirteen layskuma ogolayn dandan inuu u tallaabo ayaan inoo saamaxayn dhaqaalihii baaba ruuxii gaadhsiinahayn hawlihiisii kale ee ruuxaasi masnuucaad aada u badana uu lahaa ama marwiyaad badan ijaaso hawa noqda oo funintii kala duunayd intuu uga soo qoro uu taas kagaba wariyo ruuxna uu ehlu cilmi yahay sanadkina taa ugu xidhiidho uu bal arrintii weyneyd ee ummaddeedna sharafta weyd ee baqaawa silsilat lislaamna uu qeyb un kaba ahaado uu halkaa kuma jiro sanadkii uu xidhiidhsan yaho bal rasuulka ilaahay lagula xidhiidhiyo dee way fiican tahay laakiin umuuraha kale tawasucuu kuma sugnaa dee iyadu markaa qiimo sidaasa may lahayn bal horta taasaa ku haboon weeye welibana taa aan leeni waa istixsaan imaam malik waaba kan weliidkaasi oo kitaab xaggan ijaazada leh oo alijaaza fi sixati alijaaza ayaabu leeyaho isagu de waa inay ansaxayse ayuu imaam malik inu shardigaasba uu shardiyayo ayuu kaba soo naqliyey abi cumarna waa se uu yidhiba oo inaan ruux maahira oo sinaacadan garanaya su ula tacaamulaya wuxuu ga faa'idaysanayo garanaya masuux kale inaan wax loo ijaazaynahayn welibana wuxuu yahay wax mucayana kutub macruufo sanadkoodii la garanayo ishkaal aanu kaba imanayno ziyaadiya nuqsaani aanay soo gelahayn waa inuu noqdo ayaabuu isaguna kaba dhigo wastuxsinat min caalimin limaahiri washarduha yujza ilaa akaabiri saddexa mid beytkaas weeye suyuudi waa beyt keliya cibaadadiisna taas bayd bal intaas inoo sheego wuxuu ihi wainamaa tustahinkala maa tustaxsanu waxaa la fiicnaysanaya ama dee ay noqonaysaa wax fiican oo la fiicnaysa ijaazatu ijaazadii min caalimin idaa sadarat markay kasoo fusho min caalimin ruux caalima bihi bilmujaaz waxaanu ijaazaynaya macrifo ubale ama waxa weeye maaha dee magaciisi un dabaqaad inta lagu arkay isagu waxaan macrifo aanu lahayn oo magaciisaa meeshaa ku sugan wax lagaga warinaya ama wax ku ijaazaynaye waxaan mujaazka ama biha bilijaazati walxaal man ajaazaw kan uu ijaazaynayaana daalibu cilmi uyo waa ninkii u baahnaa ee taasi raasumaalba ay u noqonaysa kutub badan uu ku urursanaya saas oo kale walwaliidu waliidkaasna ninkaa waliid ibnu bakri la idhaha daa kan oo ah in waxa weeyaan ruux caalimo ama ruux ehlucilmiga loo ijaazayna ka ijaazaynayaana kaa yahay dakara waa sheegay can malikin shardan xaala kawnihi shardan isagoo dee shardiyayaba imaam malik wa can abi cumara ibn cabdilbarna waxaaba laga soo naqliyeeyo ana saxiixa qowlka saxiixi annahaa laa tuqbalu inaan ijaazadii la aqbalahaynba ila limaahiri ku xariif ama maahir sinaacadan xadiiska ku ah macrifo u leh waxyaalahan hagaag u kala saaraya mooye ku kale inaan ijaazadii loola aqbalahayn oonan la ansaxayn wama laa yashkilu weliba wafima laa yashkilu waxaan ishkaal ahayn sanadkiisa ishkaal ka imanayn matnigiisa aan ishkaal kaba imanayn oo mucayana la garanayo ina ijaazada waxa laysu ijaazaynaya uu noqdo wey walafdu haddaba lafdigii in tujis haddaad badnayso walafdu lafdi iyo dhawaaq lagu dhawaaqo ijaazadii oo la yidhaha ajaztu ama ajaztu lahu siaan sooba maray in tujis haddaad wax ku ijaazaynayso bikatbi adigu weeye bikatbin qoraal aad ku ijaazaynayso lafdi la raaciyaa axsanu mid fiican weeyo aada usii fiican oo wanaag badan aw amase duuna lafdin lafdi duunkii ayaamad ku ijaazayso waad qortay un adigoon cidna kuba dhawaaqin fogun yood ijaazadii waayo kitaabada kinaayun bay noqotaa wahwa markaa kitaabo keliya oo lafdi la socon laysugu ijaazaynaya wax adwada midkaa hore ka hooseeya wey tana maxay tahay waa masaladii noogula dambaysay walow munaawaladii oo iyaduba ijaazadun qayb kaba ah laakiin kasii sarraysa un ay noo dambaysa haddii ala yidhaha waxa weeyaan ijaazadii mar malfuuday noqonaysaa waabata ajaztu laka dee waxa weyaan tarwiya cani saxiix albuhaari masalan waa malfuuda waad ku dhawaaqday haddaba taasi waa mid haddii aad adigu waa caadiye qoraal baad wax ku ijaazaysaa ruuxi waad u qoraysaa oo waxaad u qoraysaaba dee cibaaradaasaad qortay qoraalka halkan waxaad ku dhawaaqday maaha kinaayuu noqdaa kinaayuu noqdaa kinaayadna inta badan yiy waxbay isaga baahan tahay raaci buu leeyahay lafti oo qoraalkaas haddana dhawaaqna raaci taasaa sii fiican oo wanaagsanoo iyadoo kitaabadii dhawaaq la raaciyo haddii laakiin taa laba daayo kitaabadii un aad ku gaabsato niyood ijaazo inaan inta qoraal aad ka qoraysa un ahayn kollay dee qarad waad u qortay oo kollay niyadii balaa waa waxba iskama jiraan waana lagu taafsoomi karaa sida ibnu salaax yidhaaye laakiin wuxuu leeyahay markaad qorayso inay waxaan ijaazo tahay od ruuxa wuxuu ijaazaynaysa kaa niyood sadee nin dalaaq qoraya ama wax qorayo kala qorayo lalaa dee ha niyoodo inuu dee taas niyadii oo kitaabadii sariixna hay leeyihiin waa kinaayo kinaayona niyay ubaahanta intaa wa walafdu dhawaaq lagu dhawaaqo iyo lafd oo taan iskaba icraabna rafci intu jis ama dee waxa wey haddaad ijaazaynayso bikatbin macnaa waa bikitaabatin qoraal aad wax ku ijaazaynayso dhawaaq aad ku dhawaaqdida wixii ijaazadii ay oo kitaabadii aad raacisid ba axsanu fiican aad adag wanaag badan taas baa sii wanaagsan aw amase duuna lafdin waxaad adigu qool ku ijaazaynaysaa kitaabo aan lafdi laba soconoo lafdi duunkii ayaad qortay ood ijaazaynaysaad ijaazo una jeedaa fanwi niyood ijaazadii wahuwa haddaba kitaabadaas ama katbigaa ijaazada iyadoon markaa lafdi laba socon oon lafdi laba socona kitaabo keliya tahay adwada mid ka hooseeya weeye ijaazadii malfuudada ahayd ama almalfuuda biha lagu dhawaaqayay taa la qoray uuni way ka hooseysaayo dee isagii lafdiga sariix maaha ee kinaayu noqon karaa waradee halkan saa daraadeed niyada raaci ayuu